أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى يقول الشيخ عليه رحمة الله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة sheekhu markuu ka soo hadlay qodobadii xalay aynu soo marnay ee iimaanka iyo igfaarka iyo waxyaalihii ku tacalluqay ayaa wuxuu u gondadegayaa arrin kaleo iyaduna muhiim ah wuxuu uhi wanaraa ay wanactaqidu waxaanu aaminsannay asalaata in lagu daba tukado khalfa gadaal kulli barrin mid kastoo baari ah oo samafalo ah oo wanaagsan in lagu daba tukado iyo wa faajirin mid dembi falow ah oo dembiile ah oo min ahlilqiblati ahlakiin dadka ahluqiblaha ee islaamka weli gaaloobin iyo wa calaa man in lagu tukado maata dhintay oo minhum ummadda nebiga ka midii ahluqiblaha ciddii dhimatana in lagu tukado ayaannu aaminsannahay walaa nunasilu dejin maynu axadan qof dejin mayno minhum ahlu qiblaha iyo ummadda ka mida jannatan janno dejin mayno oo uga markhaati kici mayno walaa naaran naarna uga markhaati kici mayno walaa nashhadu ugu marag furi mayno calayhim korkooda bikufrin gaalnimo walaa bishirkin iyo shirki walaa binifaaqin iyo munaafaqnimo maa lam yadhar haddii aanay ka soo muuqan minhum iyaga shay-un wax min daalika arrimaha la soo sheegay haddaanay ka soo muuqanin oo aan kufri lagu arag shirki lagu arag nifaq lagu arag wanadaru waan uga tegaynaa saraa'irahum waxa u qarsoonay qarsadaanna ilallaahi alla ayaanu u deynaynaa tacaala korree wixii u qarsoon iyagiyo allahood walaa naraa ma aragnoo ma aaminsanin assayfa seef in loo qaato calaa axadin qof min ummati muxamadin sala allahu calayhi wacala aali wasalam ilaa man cid mooyaane ciddaasoo wajaba ay ku waajibtay calayhi isagaba assayfu sayf mooyaane kay sayfi ku waajibtay ayuunbaanu u qaadan kii kale laakiin ma aaminsanin loo qaato walaa naraa ma ictiqaadsanin waa ru'yadii qalbiga hayde alkhuruuja in lagu baxo oo lagu fallaagoobo calaa a'immatinaa madaxdayada iyo wa wulaati umuurinaa kuwa arrimaha yaga mas-uulka ka ah waa jamcu waalin wa in jaaruu haba dulmi falaane oo dembi iyo macaasi ha badiyaa walaa nadcu habaari mayno calayhim korkooda walaa nansicu ka siibi mayno yadan gacan min taacatihim daacadooda gacmaha kala bixi mayno oo bannaanka ka istaagi mayno wanaraa waxaannu aaminsannay taacatahum yeelidooda la yeelaa min taacati illaahi casa wajal ilaahay daacadiisa inay ka mid tahay fariidatan faralla ay tahay baannu aaminsannahay maa lam ya'muruu waase haddaanay amrin bimacsiyatin macsiya haddaanay amrin wanadcuu waan u ducaynaynaa lahum iyaga waxaan ugu ducaynaynaa bisalaaxi wanaag iyo toosnaa waalmucaafaati iyo in ilaahay dhowro oo ka cafiyu ka dhowro dunuubta iyo qallooca in ilaahay ka cafiyo sheekhu caleyh raxmatullah wuxuu ka bilaabay masalatu salaa masalada salaada ayuu ka bilaabay salaaduna waxay isugu jirtaa laba qayboodoo qaybi waxa weeyaan qofka ku tukinaya qaybna waa qofka lagu tukanayo labadiibana sheekhu waa uu caddeeyey wuxuu ku bilaabay wanaraa waxaannu aaminsannay asalaata in lagu daba tukado khalfa kulli barrin mid kastoo baariya oo toosan oo ahlu khayra in lagu daba tukado iyo waa faajiri mid dembi falow ah oo min ahlilqiblati ah iyo wa calaa man maata minhum inta aynan gaadhin qofka dhintay tukashadiisa salaadu waa waxyaalaha ugu weyne ilaahay naga rabo tawxiidka marka laga yimaado weliba waxa ummadani ilaahay subxaanahu watacaala uu ku waajibiyey raggooda inay jamac ku tukadaan haddaan cudurdaar jirin jamacina wuxuu leeyahay kala dambayn iyo imaam buu leeyahay marka qadiyadda imka laga hadlaya waxa weeye imaamka lagu daba tukanayaa waa noocee imaamada ma la kala dooraya ma la kala saaraya mise ninkii isaguu ku yidhaaba waa lagu xidhanaya mawduucaasuu sheekhu ka hadlaya markaa qayb waa caddeeye wuxuu yidhi kulla barrin qofka baarigina waxa weeye qofka caqiidadiisuna saxan tahay camalkiisuna wanaagsan yahay kaasi hadal malaysan waa waxyaalaha ugu fiicanee ilaahayna ummadda siiyo in dadka imaamka ama madaxdu ay u hagaagaan imaamaduna waa asalkeedu waa madaxnimoba walihaada bay culimmadu yidhaahdaan mu'adinka waa la ammaano axaadiis baa ammaanta laakiin imaamka lama ammaanin maxaa loo ammaani waaya wuu ka fadli badan yahay mu'adinka waa la hubaa laakiin waxaa loo ammaani waaya shayganaabay marka hore naftu iska jeceshahayoo inuu dadkii isagu yidhaa haddii lasii ammaanona ya lamaba kala dhammaadeen xoogxoog baaba shee cabdiraxmaan lagu qabsala marka maadaama ay sidaa tahay qofka baariga ah ee aad hesho eed aad ku daba tukato isagu hadal ma leh maxaa soo hadhay kii faajirka ahaa ka faajirka wuxuu isugu jiraa laba inuu yahay imaam keliya oo salaadda un mas-uulka ah iyo inuu yahay siday ahaan jirta weeyaane ummadda mas-uulkeediiyo madaxdeeda tukin jiray hadduu yahay madaxda ciidanka hadduu yahay madaxda dowladda salaadana iyagunbaa mas-uulka ahaa oo madaxweyne meel ku qafila ma jirin mid maalinta uu soo baxay ummadda kale xidhaana ma jiri jirin waxa weeyaan salaadu walba dadka waa tukinayey ninkii doonayana barkaasuu ka helayey kuyuu uu gelaya iyo weytinliis iyo ciddaa ku sugaysa oo laga horeeya waxaas ma jiro haddaba hadduu yahay imaam keliya oo aan madaxweynihii ahayn waxa loo kala qaadaa laba fujuurka iyo dembigan uu ku jiraa waa noocee ma dembi macsiyo ah mise waa dembi bidco ah hadduu macsiyo yahay oo aanay bidco ahayn waa lagu daba tukanayaa ama ha la ydhaahdo been buu sheegay ama ha la ydhaahdo qaad buu cunay ama ha la ydhaahdo kanuu sameeyey ama ha la ydhaahdo heesuu dhegaysta aduu dunuubtaa caadiga ah ee kabaa'irta ah adiga ilaahay kuuma dirana waa iskaga daba tukanaysa xataa haddaad helaysa mid ka wanaagsan waayo wuxuu waa macsiya macsiyaduna way ka sahlantahay bidcada marka isaga siiisaa loogu daba tukanaya waa taa uu yidhi wa faajiri min ahli lqibla hadduu laakiin bidco ku dhacay uu yahay imaam bidcoole ah waa la kala saaraya waxaa la odhanaya bidcada miyaa lagu hubaa mise waa midaan lagu hubin haddaan lagu hubin waa majhuululxaal baa laydha waswaas haisgelini imaamka odhan horta waa kuma yeedi tukiya muxuu aaminsanyey howlaha laguma diran ina hada lahuwa takalluf wamaa ana min almutakallifiin qofkaba haddaanaad waxba ka aqoonin iskaga daba xidho laguma diraado inaad u abtirso tiraahdo intaanan salaada xidhan iiga sheekeeya imaamkan markaa kaasi waa majhuululxal halkaa inoo dhig kii bidcada lagu hubay ayaa inoo soo hadhay bidcadiisu waa noocee hadday tahay bidco aan gaalnimo gaadhsiisnayn oo fisqi un ku ridaysa isna waa lagu daba tukanayaa oo waase halka waxaa la saarayaa hadalkii cabdixasan albasri salli wa calayhi bidcatu haddaanu qofka ku daba tukanayaa ahayn qof qudwa ah qofka caadiga ah ee taalibucilmiga ama caamada ama qofka iska caadigii uu ku daba xidhanaya lakiin waxa laga yaabaa sheekhu weyn oo caalimo ummaddu ay ka dambayso hadduu ninkaa ku daba xidho in lagu fidnooboba wala hebel baaba ku daba tukanaye waa ninkan xaalkiisu waa fiican yihi markaa sheekha noocaasee qudwada ummaddu eeganayso waa inuu meeshaa ka tagaa u yidhahdaa ninkaa lagu daba tukan maayo waayo isagu kudaba tukashadu ku daba tukanaya waxay ambinaysaa ummado dhan bay ambinaysaa kaasi waa kii bidcadiisu ahaa mufasiqa een gaalnimo gaadhsiisnayn hadday bidcadiisu gaalnimo gaadhsiisan tahay lagu daba tukan maayo waayo waaba kaafir kaafirna salaad isagana laga aqbali maayo adiguna inaad ku daba tukata maaha waa nin gaaloo guulaysta uun wey waxaa iminka la mid ah qolooyinka shirkiga cad ku dhaca ee ilaahay qayrka u qayshada ama qubuuraha waxu gowraca ama allahuma salli cala maxamed tawasulka ah istiqaasada cad ku dhawaaqa waxa weeyaan salaada lagu daba tukanayaa waxa weeyaan laa tasix ma asaxayso hadduu iskaga jirad bidca caadi oo innagaa tilmaanay laakiin markay bidca mukafiratay oo aad og tahay ma aad maraysid intaasu waa ciddii shacabka ahayd hadday madax tahayna oo madaxdii ay howlahan ku jiraan labada xaalaa la marinaya inay bidca tahay inay fisqi tahay hadday bidca tahayna nafsa dariiqa la marinaya laakiin haddaanay gaalnimo gaadhsiisnayn waa lagu daba tukanayaa liadillatin kaiira adilada waxaa ka mid ah rasuulka sal allahu alayh wasalam waxa uu yidhi yakuunu calaykum umaraa'u yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhta'uu falakum wacalayhim bukhaari baa soo saaray min dariiq abi hurayra madax baa yeelan doontaa salaadda idin tukinaya hadday salaadda idin tukiyaan ku daba xidha waayo hadday salaadoodu hagaagto iyaguna faa'iide adna faa'iide hadday kharibaanna iyagunbaa khasaarayee aduu waxba noqon mayside ku daba xidho waa intaanay gaalnimo ku dhicin xadiidka kale abi dardaa wuxuu rasuulku ku yidhi sal allahu alayh waali wasalam xadiidka muslim baa soo saaraya kayfa anta ida kaana calayka umaraa yu'akhiruuna asalaata can waqtiha abudardaayo haddii madax idin qabsato salaadda dib u dhigaya oo waxa dhici jirtay waxay dhacday xilligii umawiinta nima waxaan waxoogay diintiina ummaddii ku dhaqaya laakiin siyaasadoodu aanay fadhiino ummadda aad u dulma isna dadkii baa nacayo marka salaada laga baxo waa laga dareeraa khudbadoodana lama dhegaysto meelo iyo ummadda lagu akriyo oo iyo meelo la fadhiisana may lahayn reerkaasma ummaddu isugu imanaysa marka waxay la soo baxeen wax la yidhaahdo ummadda salaada ka raajiya wax ku akriya intay salaada sugayaan deetana wuu soo istaagaya ilaa aduu salaadii sugaysaa ma tegi kartid isna maanta horbu kugu daldalayaa siyaasadiisa siduu wixii kugu akhriyay maxaa dhacaya salaada xilligeedii ayay dhaafaysa marka rasuulku wuxuu ku yidhi abidardaa nimankaa salaada habsaaminaya markay ummadda maamulaan ka waran wuxuu ya rasuul allah maxaanu yaalla wuxuu ihi salli salaata liwaqtihaa adugu salaadda waqtigeedii tuko fain adraktahaa macahum fasallihaa macahum fainahaa takunu laka naafila laba nooc baad samaynaysaayoo salaadda xilligeedii ayaad iska tukanaysaa ma gurigaa masaajka meeshaa doonta ku tuko iyagana waad la tukanaysaa khilaaf muujin maysa ta haddaba maxay kuu noqonaysaa sunnay ku ahaanaysa ta horena xilligeedii bay dhacday intaa waxaa la ilaalinayaa inaan ummaddu tafaraaruqin xadiid kale imaam daaraqudi soo saaraya walow bayhaqi uu daciifinaya sanad ahaan salluu calaa man qaala laa ilaaha ila allah wa salluu khalfa man qaala laa ilaaha ila allah qofku hadduu ashaahatana ku tukada markuu dhinto hadduu ashahaadanayo unu gaalnimo ku dhicinna ku daba tukada culimmadanu qaacida leyn waxay dhahdaa kullu man saxat salaatuhu linafsih fatasixu salaatu min khalfih qofkaba hadday salaadiisu iskii u asaxdo in lagu daba tukadana waa asaxaysaa ee waxaa kaloo caddaynaya ibnu cumar iyo abi saciid alkhudri iyo saxaabadii waaweynaa waxay ku daba tukan jireen xajaaj bnu yuusuf ummadda kala gaabiyey oo wuxuu laynaya iyo kuwu baabiinaya iyo wuxuu samaynaya aad yaabto laakiin aan ayuu ku daba tukanayeen kullu hada waxa weeye inay ummaddu dhan u wada jeedo salaaddii la ilaaliyo taas waa salaaddii waxaa kaleu sheekhu ku daray wa calaa man maata minhum ciddii ummadda ka dhimatana waa lagu tukanayaa qofka muslimka ahi hadduu faasiq yahay iyo hadduu saalix yahayba waa lagudabawaa lagu tukanayaa markuu dhinto haddaanu ka bixin xayndaabka islaamka unu gaaloobin ee marka laga reebo laba xaaladood ama saddex xaaladood xaalad fari ee fadiilo ah iyaga lagu daba tukan maayo waa shahiidka walow khilaaf ka jiro xagga fiqiga laakiin qofka shahiidka ah ee diinta alla u dhinta ee goobta dagaalka ee gaalada laysku hayo ku geeriyooda lamana maydho lamana kanfo lagumana tukanaya saasaa lagu asaya isaga fadli bay u tahay oo iyaga cuquuba maaha laakiin laba kale cuquubo u tahayoo ee mid waxa weeye alqaatilu nafsi qofka naftiisa dila laguda- laguma tukado qofkani sunbuu cabbay isdeldelay xabadbu isku dhuftay kanaa dhacay cuquubatan ninka imaamkii kuma tuka- kuma- kuma tukanayo caalimkana kuma tukanayo wuxuu odhanaya ordaya saa ku aas si dadkii kale u baqaan oo aanay dee arrintaa ugu dhiiranin waxaa kaloo iyadana ka mid ah qofka dayn lagu leeyahay ee aan markaa cid ka bixisaa jirin rasuulku wuxuu odhan jiray ma dayn baa lagu leeyahay haa ku tukadaydu marka ummaddii islaamku way ku tukanaysaaye ka aan ku tukanan waayo amiirka waxaanay culimmadu yidhaahdaan waxa uu uga joogsanayaa si dhaqsa looga bixiyo haddii kale wixii yaraa uu ka tegey intay iska dhaxladaan oo iyagoo ay kala qaybsadaan ayay naftiisu u xanibnaanaysaa maxay deyntii jannaba la gelin maayo xataa haddii uu janno loo qoro ilaa deynta laga bixiyey xaqa bini aadamka markaa si ehladu u naxaan oo laguma daba- laguma tukanin haa hore uga bixiya si hore looga bixiyo ayaa ninka imaamka ama caalimka odhanaya deyn baa lagu leeyahay haa miyaa haysaa wax lagaga bixiyo haa waan haynaa ka bixiya markaa saddexdaa xaalo mooyaane waa lagu tukanayaa qofka laakiin gaalnimadu ku caddahay laguma tukanayo innagu waynu iska sahashanna kii laga yaabo diincayga ahaa ee meeluu ku toobad keenaa inaan arag iyo taariku salaadka iyo sixroolihii iyo kii inkaarqaba ahaa ee lagu ogaa waxaas o dhan walaaqanayay waa hebele ku tukada alkaa la soo dhigaya haye dabeetana kaagu baa lagu tukanaya saxma kunaha ku kufreen kunaha ku islaamaana waa in la yidhaahdo ninkana waa ninkii taarikusalaadka in loo maaran waayey qaada adeer meesha doontaan kaga tukada laakiin waxaan la ogolayn waswaas janaasada laynoo keeno odhan mayno ka warrama waa beled islaam aynu joognaa kol haddii beled islaam ma joogto dadkaasi waa mastuurul xaal soodaa loogu tukanaya midaad hubta mooyaane ka kale waxaad weydiinaysaa ma jiro ama haddaad beled gaala joogto waad ka hubinaysa qofkan lagu keeno waayo waayo walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabri bilow gaalba lagu keenaa mid gaala odhaa kan ku tukada ma dhici karta marka waa inaad ka hubisan tidhahdaa muxuu yahay waa ay waana xuquuqda laysku leeyahay oo in lagu tukado jinaasadiisa la raaco si fiican loo aaso waa xuquuqda laysku leeyahay sheekhu markuu intaa ka baxay wuxuu yidhi walaa nunasilu dejin mayn axadan qof minhum ay ahlu qiblaha ka mida jannatan janno dejin mayno uga markhaati kici mayno walaa naaran naarna dejin mayno macnaheedu waa maxay dejinta wuxuu uga jeedaa afka iyaga ku dejin mayno ila dejinta naar la dejiyey iyo jannada ilaahay baa haya laakiin afkeenna ku dejin mayna weeye walaa nashhadu calayhim korkooda ugu markhaati furi mayno bikufrin gaalnimo walaa bishirkin iyo shirki iyo walaa binifaaqin maa lam yadhar haddii aanay ka muuqanin minhum ayaga aanay ka muuqanin shay-un wax min daalika arrimaha la soo sheegay ka mid ah wanadaruu waan uga tegayna saraa'irahum waxay qabsadaan ilallaahi tacaala alleh allaha weyne sarreeya ayaynu u daynaynaa sheekhu halkan wuxuu ku soo celiyey masale hore oynu ka hadallay dabeecadda sheekha ee ayay ka mid tahay ee inuu soo celceliyo bijacfar ataxaawi hadal mar hore sheegeen mar labaad mar saddexaad mar afraad tikraarku ma xuma oo qur-aankuma qisooyinka oo soo celceliya oo wuxuu keenaa un qofka inay si fiican ugu duxdo oo ay ku degto waana dariiqadai isticmaali jireen culimmadii hore salafku walow markan dambe lagu tiriyo cuyuubu ta'liif ceebaha alifaadda in wixii islaba dhinac loo raaciyo intii islaba dhinac loo raaciyo waanay jiraan culimo kitaabkan laftiisa qaabka u habeeyayo masaa'ilkii islahba dhinac isu saaray way jiraan masaladaa wax badan kaga celimayna waxaynu tilmaannay in adiladu ay u badan tahay qofka aan lagu caddaynin inuu janno gelayo oo aan waxyi sheegin ama aanu waxyigu sheegin inuu naar gelayo inaanad adigu arrimaha gelayno odhanayso waxaynu u rajaynaynaa khayr iyo ilaahay inuu dembi dhaafo janneeyo u naxariisto kaana waxaynu u filaynaa inuu meel daran mari doono filasho waa inaad gaadhsiiso laakiin waa inaanad odhannin alla maxaa naarta kaa lagu shiili doonaa alla hebel imikaba wuu jannaysayo waabuu dhex dabaalanaya yaa ku ogeysiiyey yaa kuu dirtay maxaa deliilu haysaa walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca waalfu'aada ina asamca waalbasara waalfu'aad kullu dalika kana canhu mas-uula kullu ulaaika kana canhu mas-uula qadiyad kale iyaduna jirto oo taa hore aan ahayn oo ah qofka in kufri loogu markhaati kaco ama shirki ama nifaaq saddexdu waana mutadaakhil waana mutabaayin wayse soo galaanoo waxa ka dhaxeeya jaamicu likhraaji min alislaam saddexda waxa ka dhaxeeya mid walbaaba diinta waa kaa saara kufriga iyo shirkiga iyo nifaaqa xaggaa mutaraadif bay ka yihiin waa isku macne dhinacna mutaraadifka ma ahoo qaabkay diinta kaaga saarayaan iyo macnahooda hoose isku mid maaha alkufru luqatan huwa asitru waaltaqdiya asalka kufrigu waxa weeye waa daboolid iyo qarin walihaada ba habeenka maxaa la yidhaha luqa carabiya habeenka waxaa la yidhaha kaafir liannahu yuqadi alashyaaa bidalaami waxaa adduunka joogana wuxuu ku qariyaa madowgiis waa qariye ninka saaricaana kaafir baa la yidhaha ninka beerwalaha ah liannahu yukaffiru aldurata fi lard ama waxa nabaadkaa wuxuu geliyaa ciiduu ku qariya istilaax ahaanna waxaa la yidhaahdaa naqdu lislaami biqowlin mukaffirin aw ictiqaadin aw ficlin mukaffir in diintii lagaga baxo hadal gaalnimo ah ama ficil gaalnimo ah ama ictiqaad gaalnimo ah markaa kaa kufri baa la yidhaa shirkiguna waa ashraka ayuu ka yimi yushriku ishraakan fa huwa mushrik waa wadaajin asalkeedu waa wadaajin marka waxa weeye isagana waxaa lagu tacriifiyaa sarfu alcibaadati ligayr illaah in cibaadada loo leexiyo ilaahay cidaan ahayn culimo kale waxay dhahdaan sarfu shayin min khasaa'is illaahi ligayr illaah taasaana ka sii fiican shay ilaahay gaar u leeyihin oo aan lala lahayn ood cid kale u ladho ood cid kale la wadaajiso maxaad markaa samaysay eh waxaad samaysay ishraak markaa labada marka halkaa laga eego keebaa gudayar shirkigaa gudayar keebaa guda ballaadhan kufriga marka shirkigu waa kufri laakiin kufri kastaa shirki maaha kufri kastaa shirki maahoo ka ilaahay dafirayba ilahay ma cid buu la wadaaji waabudafirtayba ciduu la wadaajiye ma jirto ka shakigu galay ee yidhi malaha ilaahay ma jiro isna shirki muu sameey laakiin muxuu sameeyey kufri buu sameeyey nifaaquna wuxuu kaga duwan yahay asluhu waxa weye min annaafiqaa baa laga keena wa huwa juxru alyarbuuc baalashanta laydhaa maxaa la idhahdaa walatigta ama bacalladaasa waxay samaystaan god yaroo laba dhinac ah godyaroo laba dhinacoo xagga haddii laga soo qabtana xaggan ka bood haddii xagga laga soo qabtana xaggan ka bood munaafiquna waa nooca laba god buu samaystayo marna waa islaamkii buu la jiraa hoostana muxuu kala xidhayey gaaladii marka labadii xadhig buu ku ciyaaray oo laba midab leh maalinba say ugu badiso hadday maanta islaamnimada ugu badiso maasha allah islaamku macaana war waynu guulaysanay khayr baa ka dhacay waa kan haye waxaa doonayeen safka hore soo dhigu yidhaha raggii wacdiraa sameeyey baan ahaa haye igu shuba maalinta dambe gaaladu ay muslimiinta ciidaysana muxuu odhanaya annagaa lugta idiin qabannay haddaanaan joogin hee cagta cagta la idiin saari laha haye waana kan weligiina muxuu samaynaya maalinba sidii arko ayuu samay mudabdabiina bayna dalika laa ilaa haulaa'i walaa ilaa haulaa weliba munaafiqnimada camaliga ama ka sheekaynayno maxaynu ka sheekaynaynaa nifaaqa ictiqaadiga gaalnimada ah oo ah idhaaru lislaami wa ibtaanu lkufr islaamnimo la muujisto iyo gaalnimo la karsado saxaabigii cajiibka ee fidnada yaqaana ee xudayfa ibnulyamaan ayaa wuxuu maqlay nin munaafiqiinta habaaraya war ha habaarin haddaad munaafiqiinta habaarto dariiqyad waynu ku bannaanaan doonaa dukaamadan wax laga iibsadaa la waaye muxuu uga jeedaa nifaaqu waa badan yihi walow wuxuu sii bataa markay islaamku xoogaysto ayaa munaafiqiin badani waayo makaba wax munaafiqiina may jiro muslimiinta waa laga xoog badnaa goormuu samaysay munaafiqiintu markay madiine u wareegeen ee awoodda ay gacanta ku dhigeen qofka markaa in laydhaa kaafir baa tay iyo in laydhaa mushrik baa tay iyo in laydhaa munaafiq baa tay waa isku wada macno macnaheed waxa weeyaan waa gaalnimo mid walbana wuxuu usii qaybsamaa laba nooc kufri akbara iyo kufri asqara shirki asqara iyo shirki akbara nifaaq asqara iyo nifaaq akbara horena kutubihi horeynu ku aragnay marka la itlaaqo ka weyn buu ku dhacaa haddaad ka yar u jeedo waad qaydaysa maxaad odhanaysaa haadaa munaafiqun nifaaqan camaliya kani wuxuu leeyahay sifaatkii munaafiqiinta marka maad gaalaysiin laakiin haddaad tiraa munaafiq baa tahay anaa gaal baa tibay ka dhiganta innaguna waan iska dhayalsanaa waxaan idhahnaa warkani waa munaafiq marka waa inaad tidhaahdo sifaatkii munaafiqiintuu leeyahayo hadduu sheekeeyo uu been buu ku sheega hadduu ballanqaado uu jebiya hadduu cidla ballamo uu ka baxa hadduu doodo dooda ayuu been ka sheega waxaa kada marka qofka goormaa lagu xukumi karaa gaalnimo iyo shirki iyo nifaaq sheekhu si cajiib uu sheego wuxuu yidhi maa lam yadhar haddaanay ka soo daahirin minhum iyaga shay-un wax min daalika waxaa ka mid ah waa runtii wey waayo qofku isaga oo aan waxbaba daahirsanin inaad tidhaahdo waan ogahayo fartiisaan garanayaayo annagaa isog annagaa is-uur og uurka laguma diran iyo wuxuu qarsanayee adigu rabbilcaalamiinkii matiid callaama quyuubka ahaye wuxuu daalacsado ayuumbaad ku xukumaysaa sidaa awgeed baa sharcigeenna wuxuu leeyahay sida cumar alkhadaab yidhi kaana annaasu yuukhaduuna bilwaxyi فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه ومن أظهر لنا شرا ارتبنا فيه وحذرناه عمر بقى قاعدة عشبر يقول مركي وحي بسودقي وحي قادتك أنه كلا شيقي كان هو منافق كان هو مؤمن وحي بانو كتير سنين مركي نبي قيري وذن محاد عن وحي قيوه قعي وحي انت أكدم يمحن يلنا إيش هيدو بعشقينس كي خير نومو تفتاه waanu aaminaynaa waanu soo dhowaysanaynaa waa walaalkay ka shar noo muujistana waanu fogaynaynaa waanaan ka digtoonaanaynaa ninkaasi sharkunbaa ka muuqdee annagaa isxaal ogo diinta wuu jecel yahay waabuu ilmeeyaa markuu gurigiisa tago khamiisiyo isniintuu sooma dawa calmaani ilahay diintiisa ka fogaaday oo qawaaniin wadciga ku xukumaya kula ninkaas waa nin iimaan badan weeye qur-aanka soo akhriya meed aragteen annagu wuxuu muujisto ayuun baanu ku xukumaynaa ama waxa u qarsoon isagiiyo allihii waxaa kaloo la mida nin wanaag muujistay asay xumaan qarsanaya ma wuxuu qarsanayaan kula tacaamulaynaa mise wuxuu muujisanayo waxa uu muujisanaya lagula tacaamulaya waxaa ka muuqda wixii u hooseeya maalintay inoo caddaato ha ay joogto inta ka horraysa allo waxaynu weydiinaynaa haba yaraatee ma jirto ولهذا باء قاعدة شرعك واتقنا نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر أنك وحي مغضان حكمنا وحي قرصونا إلهي بايقا إنك واحد عيش التبر يدك نمن مضحوص ولو إسلام على إسلام شيئا يعربيت أي واحد على صوصة وريقا ما عتب الله حري سيدينك بقر فهد لو لنت ركا فاتكان بوتقية طليانيك كان يسدبوا قلي بك ما عتب الله حري waana la sawiray culimmadii sacuudiga joogtay ragna way way barheereen waxay dhaheen ninkaasi waa gaaloobay ha toobadkeen waana yaraayeen intii kale maxay sameeyeen ila wuxuu haystaa wax la ilaahun ogyahay waa waxbay u luqluuqeen waxaa laga yaabaa inay ugu fadhigeen midaaliyad iyo inay ka dhigeen maxaa la yidhaha baashi la odhan jiray bilad in lagu ekaysiyaa laga yaaba waxaa laga yaabaa inuu isla maqnaayo inuu waxba arkayn oo wax daadaawanayay waxaa laga yaabaa inuu waxa laga yaaba waxa laga yaaba ma tanfac ninkaad aragtaymka sana ma sujuudaya ma odhanaysaa qibladii buu jeedo kacbaduu niyeysnaa ma odhanaysaa mee sana buu sujuudaya ninkaad aragta diin caaya ilaah caaya ma odhanaysaa annagaa bay nagu yidhaha qaarberi diinta gaaladoo caaya nin kaamaba kor joogayoo isku kaaji jirayoo ayay yidhaahdeen ayaan waxaan maqlay isagoo diinta caaya sile waa weli ma ninkan diinta caaya sayna mahta gaaladoo caaya waxaasoo kale waa maxay tan waxay wad garanaysa diinta markuu idhaha wax la yaqaan weyn waxay ku dhacaysaa tii laysla yaqaano ah hee islaamnimada adduunyadu caaya midna wuxuu igu yidhi mee dadkaa bilaa diino diin xumadoodu caaya inaa lilaahi wa inaa rajiun marka labada arrimoodba waa laba khatara weeye qofku waxa uu ilaahay wuu inoo nasiiye diintuna shay qarsoon kuma xidho qaacidadana waa inay ogaadaan tulaab alcilm arrimaha laguma xidho wax qarsoona waxay diinta ku xidhaa wax muuqda iminka soo mida arag marka ramadaan soo gasho maxaa la yidhi qofka safraa ha iska afuro sooma maxaa loo afuraya safarku maaha shay wax afuriya ee waa mashaqada safarku waa meeshii mashaqada waa madinatu lmashaqa laakiin mashaqadii shay la fahmi kara maaha ninbaa geedaadayga oon mushaqoonayn ka soo bixi kara ninbaa aan markuu safar yar galo markiiba harraadayo gaajoonaya waa arrin aan fadhiyin weeye taas diintu kuma xidhin mashaqadii shay laysla garanayo muuqdo oo laydhaa safar ayaa ku xidhay somaad fahmi dabeetana waxa la yidhi waa kaa kol haddaad safartaba iska afur waxaa la mida salaada la gaabinayo iyadana mashaqadaa loo gaabinayo laakiin mashaqadii shay la xisaabin karo ma aha nin baa tareen ku safraya mid baa diyaarad ku safraya mid baa awr ku safraya mid baa lugaynaya o rafaadaya mid baa saxaro ordaya mid baa meel qabu socda weligeed bee soomaad safrin haa shay daahira lagu xidha qaacido kalena waxay tidhaahdaa kulla amrin rubida bihi amran daahiran faradduhu ila alqalbi irjaa'un wa tajahul diintu hadday shay muuqdo ku xidho adiguna aad ku xidho shay qalbiya oo qarsoon madhabkii murji'ada iyo tahamiyada ayaad ku dhacday waana khilaaftay sharciga tusaale kale sharcigeennu wuxuu sheegay ninka gaalo ee soo raaca ee xoojiya ee caawiya ee garab gala inuu garabgalka iyo taageerada uu ku gaaloobayo soo xataa warka siiyo udhaa waxaan war idiin haya ama uu sahan u noqdo ama uu kan iyo kan u noqdo waa uu ku kufreeyaa bimujarad hawsha uu qabtay waana shay muuqdo la arki karo in laakiin qalbiga loo celiyo laydhaa muxuu aaminsanyey maxaa ku kallifay muxuu arrintaa uga dan lahaa ma kurkurdoonba ma mushahar buu qaataa ma wuxuu doonaya in xaafadiisa ugu badbaado arrimaha in loo celiyaa waa irjaa'u watajahum wax saxna ma qaacidadaana waxaa dhigay nabigeenna maxameda sal allahu calayh waaalih wasalam mar bay dhacdayo usaama ibnu zayd ayaa xadiiska bukhaari ku jira nin gaala oo dagaalyahana oo muslimiinta qaar badan laayey ayuu isagu u haad helay markuu seeftii dul saaray ayuu hi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu llah markiiba waxaa ku soo dhacday usaama ibnu zayd war waa kii awalba idin laynayey muu ashahaadanaya markaa seefta duldhigta wuxuu ashahadanaya wuu kaaga baxsanaya ee intuu gaal baxsaday noqon laha islaam dhintay ha noqdo madaxuu ku kala falluuqo wuu ku kala gooyo hadhowtaa la wariyo ilan waxaa la bixinaya warbixintii nebigaa la siinaya waxaa nina laayona gumaaday ayuunbaa ashahaatay markuu qiiroqiiro galay oo dabeetna yaa dilay usaama usaama wixii ka gaadhay alluunbaa ogaa yaa rasuul allah innahu qaalaha mutacawidan rasuul ilaahay wuxuu u lahaa wuu ku baqanayo bahasha uu ku baxsanayay wuxuu idhi afalaa shaqagta can qalbihi miyaad qalbigiisa dilaacin sidood eegtid suurtagal maaha macnaheedu wey miyaad qalbi dilaacin kartaa maya da maxaa koogeysay adiga hawsha kol hadduu aasahatay daa iminka gaalka gaal ugu daran hadduuna yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna axadan rasuulullah faraha laga qaadaya hadhowta ishaad ku haynaysaayo haddii laga waayo wixii islaamku rabay salaadii iyo sakadii iyo umuurihii markaasay kuu caddaanaysaa tii hore inaanay inaanay saxayn laakiin marka hore waad diinaysa maalkiisa iyo dhiiggiisa wixiisaba khaalid waliidna nin baa rasuulka hadal adag ku yidhi rasuul yaa rasuul allah idan lii adribu cunuqa markaasuu yidhi yaa rasuul allah ii ogolow andiloon ninka madaxa ka sharay wuxuu idhi lacallahu yusallii inuu tukadaa laga yaabaaye inaga daa wuxuu idhi ruba musallin laa khalaaqa lahu ama ruba musalli yaquulu fii salaatihi maa laysa fii qalbihi imisaa iska tukanaya oo qalbigoodaba ana islaamnima ku jirin markaasuu rasuulku uri sal slam innii lam u'mar an unaqiba can quluubi nnaasi aw asuqa buduunahum aniga layma amrin qalbiga dadka inaan dalooliyoon dilaaciyo amaan calooshooda iyo uurkooda u dhaco layma amrin hadda waa nebi maxamed oo waxii loogu soo waxyoonayo ayaa la anigu dadka ma faakidee waxa ay muujistaan ayaan kula dhaqmaya marka waa qaacido sharciya oo mundabida in daahirka la xukumo baadinkana ilaahay loo daayo sheekhu wuxuu wanadaru waxaan uga tegaynaa saraa'irahum waxay qarsadaan ila allahi tacaala walaa nara intaa markuu arkay ee sheekhu ka soo hadlay qaabka loola dhaqmayo qaacida ummadda lagula dhaqmayo salaadiina hore uga soo hadlay haddana wuxuu gelayaa mawduucaadu muhiim oo kale oo ah yaa seef iyo dil mutaysta yaase dayn mutaysta oo la daayaa walaa naraa ma aaminsanin haddaynu ahlusunna waljamaaca nahay asayfa sayf in loo isticmaalo oo la dilo calaa axadin qof korkii min ummati muxamadin sala allahu calayhi waaalih wasalam ilaa man mid mooyaane wajaba calayhi uu ku waajibay asayfu sayfi ku waajibtay qofkani kol hadduu yahay aadame islaamay ama madimiya oo muslimiinta la dhaqan dhiiggiisa waa la ilaalinayaa bal xurmadiisu waa weyn tahayo ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu yidhi min ajli dalika katabna cala bani israa'iila annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lard fakaannama qatala annaasa jamiica waman axyaaha fakaannama axya annaasa jamiica qofka qof xaqdarro ku dilay wuxuu ka dhigan yahay mid khalqigoo dhan laaye ka nooleeya ee sabab noqda inay noolaatana wuxuu ka dhigan yahay mid khalqigoo dhan nooleeyey waxaa kaloo nabigeenna sal allahu caleh wasalam ka sugan lazawaalu dunya ahwanu cinda allaahi min qatli imri'in muslim qof muslimoo la dilo adduunkoo la waayo abaa ka sahlan adduunkoo la waayo ayaa ka sahlan qof islaamoo la dilo marka qofka qof islaama dilaya waxa ugu weynee laga rabaa waxa weeye inuu hubiyo laba arrimood shaygan uu ku dilayaa waa maxay shay gaalnimo amaye shayga labaadna waxa weeye xaaladda qofka ma wuxuu leeyahay mawaanic shuruudihii ma laga helay labadaa hadduu iska hubiyo biimkaanihi an yafcal haddaanu hubinina khatar buu gelaya nabigeenuna sal allahu caleh wasalam waxa uu yidhi ina dimaa'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraam ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada dhiigga iyo dhaqaalaha iyo sharafta dhammaantiin dhexdiinna waa ku xaaraan sida maalinkani xaaraan u yahay waa maalinta carafa bishani xaaraan u tahay waa dilxaja iyo beledka oo maka ah intaa marka laga yimaado nebigu sal allahu caleh wasalam waxa uu yidhi laa yaxillu damu mri'in muslimin ila biixdaa alaa qof muslina dhiiggiisu xalaal maah kol haddaanu saddex gelin arrinka koobaad asayibu zaanii mid sayib ah oo guur soo maray oo haddana sinaystay in qudha laga jaro wuu mutaystay dhiiggiisuna waa xalaal si kale aanu ku xamidmaynin ku joogsanayn wanafsu binafs nin naf gooyo xaqdarro ku gooyey oo kasu gooyey kama ima hadduu kasu gooyo isna in laga jaro oo xasadoo la dhaafiya isna waa xaq wey waana xalaal iyo ataariku lidiinihi ka diintiisa ka tegey almufaariqu liljamaaca ummaddana ka dhaqaajiyaye gaaloobay dhammaan culimmada qaarkii waxay isku dayaan saddexdaa qaacidee nebigu dhigay intay qariraan inay wixii kale idaafiyaadana ku soo daraan idaafiyaadka waxaa ka mid ah qitaalu lbuqaa nimanka gardaran ee ku baxa muslimiinta amaba intay isdilaan ee garkii diiday gardiid noqda qalabo qabiilo istilo islaama oo midigar diiday in lala dagaalamo la laayo ilaa ay oggolaanayaan sharcigaa dhigay wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahumaa fain baqat ixdaahumaa cala alukhra faqaatiluu alatii tabqi xataa tafii'a ilaa amri illaah waxaa kaloo ka mid a haddii qolooyinka qaarkii ay sakada diidaan oo welibana ay ku dagaalamaan qabiil meel degan ama tuulo degan ama magaalo ayaa diiday saka bixin mayno ciidanna waabay diyaarsadeen sakada ay ku difaacayaan inaanay bixinin waa la gelayaa waa lala dagaalamaya wixii laga layn karaa laga laynaya ilaa la muquuniyo sakadiina laga qaado waxaa kaloo culimmadu ku daraa qolooyinka ka imtinaacee diida shaciira min shacaa'ir alislaam calaamadaha islaamka aadaankoo kale ay soo qaataan fuqahadu waxay idhahdaan haddii tuulo ay yidhaahdaan maba eedaamayno annagu ya salaadii baanu tukanaynaa laakiin aadaan iyo waxaa sidi maantana gaalada waaba ku dhawaaqaan iyo gaala raaci waxay idhahdaan hudheelaa lagu jiraayo ee dad baa hurdo oo qaar baa xanuunsanaya oo masaajidada marku wada dhufanaya ya waa in la eego dadka iyo qaar baa jilecsanoo qofka jilecsani qofka jilecsani ma dikriga ilaahay buu ayuu ka boodsan yahay wuxuu u jilecsan yahay allihii dikriga waa inuu ku raaxaystaabay ahayd alaa bidikri illaahi tadmainu lquluub shayddaanu baa ka naxa ogow qofka hadal ka keenay eedaanku waa shaydaan maxaa yeelay shayddaankaa firdhada ninka orda waa taqaana waa shaydaan aqimaadana uu fogaadaa labadaba culimo kale waxay dhaha maya eh saddexdaa qodobee nebigu sheegay ayuunbaabay hoos imanayaan intuba waayo ka hore ah asayid aani waxaa hoos imanaya kullu ljaraa'im alkhuluqiya alla wixii jariimo xagga dhaqanka ah ninka sinaysta ninka nin wax ka doonta ka maxaan ku dhahdaa qof dumara kufsada ka waxaan sameeya kullu haadi waxay soo gelayaan maxay taasay soo gelayaan jaraa'im khuluqiya annafsu binafsina waxay soo gelaysaa wax allo wixii dhiig ku tacalluqa kanku soo weeraray horarka wuxuu sharcigu ku ogolaya inaad kaga horrayso waayo dee taadu ku socda kol hadduu taadu ku socda kaga horree qabiilka lala dagaalamayo dad muslimiinay ku socdaanay laynaya intay layn lahayn waa in iyaga marka waxay hoos imanaysaa dhammaanteed annafsu binafsi bay hoos imanaysaa qaybtan kaleynu sheegaynayna waxay hoos imanaysaa maxay attaariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca marka xadiisku wuxuu noqonayaa mid shamlinaya xaaladaha qofka lagu dili karo oo dhan ayuu shamlinayaa saasaanad mooddaa inay qurux badan tahay oo ay xoog badan tahay waxaa la midoo lasoo hoos keena qutaacu uruq nimanka qaadicu dariiqa ah iyaguna xadiisku bay hoos imanayaan inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuuna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqataca aydiihim waarjulhum min khilaafin aw yunfaw min alard marka isku soo duuduubo qof diinta ogolaatay in la dilo ayuunbaa la dilaa midaanay diinta ogolaanna lama dilo walaa naraa ma aragna buu sheekhuu yidhi alkhuruuja in lagu baxo calaa a'immatinaa naa ulfaacilkaasi ummadda islaamka ayuu ka warramaya madaxda muslimiinta iyo wa wulaati umuurinaa kuwa arrimaheenna mas-uulka ka ah wa in jaaruu jawrbaha ku dhacaane halkana sheekhu wuxuu ka hadlayaa maadaama sharcigeennu yahay sharci ballaaran oo waasica masalo walba habaynaya iminkana wuxuu habaynaya sidee baa loola tacaamulaa madaxda siyaasiga ee ummadda maamusha goormaa la adeecaya goormaa la adeecayn goormaa la afgembiyaya goormaa iyaga loo hiilinaya goorma ayuu qaacido sharciyo sugan ayaa halkan taalla oo sharcigeennuna ogol yahay adiladeeda inaan sheegi doono in madaxda horta islaamku inuu madax yeesho waxabay ka mid tahay asaasiyaadka diinteenna fawdana sharcigeennu ma ogola bal saxaabadu waxay ka horraysiiyeen in nebiga sala allahu calay wasalam la aaso oo la duugo oo qabrigiisa la dhigo waxaa laga horraysiiyey in maamulkii la taago abubakar la doorto waayo xataa camaliyatu dafni iyo aasidan ayaa u baahan kala dambayn iyo inay dadku kala dambeeyaan fawda lama ahaan karo marka laa yasluxu annaasu fawda laa saraata lahum walaa saraata idaa juhaaluhum saadu marka haddaan la-aanin madax sidee baa loola tacaamulaya madaxdu shuruuday leedahay shuruuday leedahay waa inuu islaam yahay ayaa ugu horeeya waa inuu caqli leeyahay oo aanu waalayn waa inuu qaangaadh yahay aanu ilmo yar ahayn waa inuu lab yahay oo aanu dhadig ahayn imkoo dimuqraadiyada warqad waxay kuu keentay bal muu noqda mactuub ka soo baxay cilaajyada ya haddii warqaddaa lagu soo doorto ee maxaa lagu odhanaya raac ila warqad baa keentay laakiin sharcigu ma ogola waa inuu shuruudaha leeyahy cilmi baa shardiya inuu cilmi diinta u leeyahy aanu jaahil ahayn shuruudday ka mid tahay kifaaya waa inuu yahay qof karti leh oo ummadda wax tari kara oo cadowna ka riixi kara iyaga cadaalad ku dhaqi kara wuxuu kala qaban kara soo jeeda waxaa ka mid ah asalaamatu alxawaas dareemadiisu inay fayoyiin oo indhaqabo uu dhegaqabo ayaa ka mid ah umuraha laakiin uu caafimaad qaba iyo inuu cayn ka noqday waxaasi khasab maaha laakiin caafimaad uu ka shaqayn karo waa inuu yidhi shuruudaha marka la eego ee uu ku soo baxo yaa dooranaya ahlulxalli walcaqdi baa dooranaya marka la doorto inaad adeecdo ood garab istaagtaa waa kugu waajib ilahi wuxuu leeyahy ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha waaiicu rasuula wa uli lmri minkum nebigana waxaa ka sugan sal allahu aleh wasalam man yuic alamiira faqad aطaacanii waman casa alamiira faqad casaanii qofka amiirka adeeca anna uu ii adeecay ka amiirka aad caasiyana aniga waa caasiyey waxaa ka mida adilada tusaysa in la adeecayo xadiiskii cawf ibni malik alashtaci ee cinda muslim khiyaaru a'immatikum aladiina tadcuuna la tusalluuna calayhim wayusalluuna calaykum wa وتحبونهم ويحبونكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم madaxdiina waxaa ugu khayr badan kuwaa jeceshiina iyaguna idin jecel u ducaysaan iyadana idin duceeya waxaana ugu shar badan kuwaa necabtiin iyaguna idin necab habaartaan iyaguna idin habaaraan inkaarta laysu diro kuwan qaar baas baan haystaa waar mid baas baana dul fadhiya oo laysu wajahayo waxaan saxahay saxaabadu waxay idhahdeen afalaa nunaabiduhum cinda dalik rasuul allow miyaanaan ku kacaynaanan riday wuxuu ihi laa maa aqaamuu fiikum asala maya intay salaadda dhexdiina ku ogayaan macnaha hadduu salaadda ka tago waa kufriyey mawduucaynu ka warramaynana maba aha marka intay salaadda inagu dhex tukanayaan ayaa la yidhi xadiis kale wuxuu odhan man ra'aa min amiirihi maa yakrah فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة الجاهلية قفكي أمير كيسا وحو كرايسان كاركا هصبرو حديثي كاللوات تغنينا وعدنيي إيه رسوله صلى الله عليه وسلم لها وألا ننازع الأمر أهله إن أنا أرنك أرنيسي يعدي ساناكو قبصنين مركا مضحضو واحد مركي وناسي واصدا وكتاب كأني هرانين كوكلا سارناي وحنو نريد kuwa laga hadlaya ee axaadiistan iyo aayaadkani ka warramayaan waa laba qolo laakiin qolo saddexaad ma labada qoley ka warramayaan maxay ahaayeen waa al-a'immatu albarara madaxda baariga ah ee kitaabka iyo sunnaha ummadda ku dhaqaya ee si fiican u maamulaya een xigtaysi lahayn qaraabakiin lahayn umuuraha lahayn tacaddi aan lahayn waa kuwaa laga sheekaynaya wey waana kuwa maalinta qiyaame harta ilaahay harsanaya ee fadiilada ugu badan haysta weeye imaamun caadil kuwaas iyagoo hadal maloo waa in la garab istaago oo muruq iyo maalba dhinacooda la istaago ka kale inta badan culimmadu ka warramaan hadalkana uu daaran yahay waa imaam aan gaaloobin iyo madaxweyne aan gaaloobine muxuu samaynayaa weli waa islaam laakiin dulmiga iyo tacadiga iyo daaladhaafka ayaa fara badanoo kan waxaan sii kan intan ka qaad kan dhiiggiisa daadi kan xagdarra ku xidh kan soo dhawayso kan fogee laakiin ummadda wuxuu ku dhagayaa kitaabkii alleh ee cadowgiisa iyo gaaladii iyo islaamka waa kala yaqaana gaalo ka amar qaadan maayo iyaga meesha uma joogo macnaha waxa weeye qaliil unbuu leeyahay iyo dunuube ma gaaloobin kaas laftiisa ayay culimmadu isku hayaan waayo ibnu xajar wuxuu tilmaamaa ijmaac in ahlu sunnuhu ku ijmaaceen quruuntii hore ka bacdi in kaa jaa'irkee dembiilaha ah layska daayo loo sabro la adkaysto ilaahay baa kaxayn doonee kol haddaan u gaaloobin in lagu sabro waana arrin macquula laakiin in laga dhiga musallamaad ijmaaciisaana waaba la duray culimmada qaar baa duro yidhi ijmaac maaha waayo dee waxaanu ijmaac ku ahayn saxaabadii baa khilaaf laga haya taabiciintii baa laga haya atbaacu taabiciin baa laga haya bal waxa dhacday xusayn ibnu cali ibni abi aalib oo rasuulku awow yahay wuxuu ku baxay ninkii la odhan jiray yaziid ibnu mucaawiya yaziid waxaa kaloo ku baxay cabdullaahi ibnu subayr oo dhul fara badan ka qabsaday ilaa isagaba khaliifo uu noqday markii dambe waxaa kaloo ku baxay aljayshu tawaabiin oo kuufo ka baxay oo saxaabo u badnaa oo ka muraar dilacsanaa dilkii la dilay xusein ayaa waxay dhahan maxaa xuseen loo dilaya inankii inanta nebigu dhashaa la dilaya waaraynu u soo aarno way ku kaceen iyagana dagaal badan baa dhex mara waxaa kaba baxay reer madiine oo dhan asxaabuulxarra kullu haada waa maxay waa cahdu saxaaba waa saxaabadii ijmaacaanay saxaaba ijmaacin muxuu yidhi macnuu waxa weeye waana masale fiqiya oo usuuliya oo la yaqaano khilaafku hadduu horeeyo gadaal ma laga ijmaaci karaa waa masale khilaafiya waxaa kaloo iyadana sugan xilligii taabiciinta laftooda ibnulashcas ninkii la odhan jiray cabdimalik marwaan buu ku baxay waxaa la socday saadaatu taabiciin ibn abi layla ashacbi saciid ibnu jubayr culimo waaweyn baa ayaa ku dhex jirtay oo hawshaa ku jirtay khawaarij ma la odhan karaa kharajuu calaa imaam la xilligii atbaacu taabiciin waxaa baxay ninkii la odhan jiray sayd ibnu cali ibnu xusayn iyo maxamed ibnu xasan ibnu xasan ibnu cali ibnu abi aalib iyaguna cabdimalik bay ku baxeen abuu xaniifa ka mid aha raggii taageersanaa iyo imaam maalik fadwadiis waabuu u fadwooday in la raaci karo axmed ibnu nasrin alkhusaaci isaguna wuxuu ku baxay baqhdaad imaam axmed ibnu xambal wuu ammaanayba wuxuu raxmat ullaahi tacaala calayh maa akara maa yajuudu binafsi alla ninku naftiisa ku deeqsisanaaye ilaahay dartii u bixiyo waabuu ammaanay kullu haadaa waxay tusaysaa xata salaf a'immat uljoor way isku hayeen laakiin waxaan xisaabtaba ku jirin intaynaantaa ka bixin masaladaa waxaa si weyn uga hadla ibnu xasan kitaabkiisa fisalka la yidhaa ibnu lcarabi iyo qurdubi labadiisa tafsiir bay kaga hadlaan aayadan laa yanaalu cahdi aalimiin ama cahdi aalimiin waxaa kaloo ka hadla ibnu cabdilbar fi listidkaar waxaa ka hadla ibn lwasiir alcawaasim walqawaasim fi dabi can sunnati abilqaasim shawkaanina wuxuu si weyn ugaga hadlaa nayl awtaarka mujalladka saddexaad waxaa intaa ku jirin hadday ku caddaato imaamka gaalnimo waanaynu naqaanaa waanaynu baranay waxyaalaha lagu gaaloobe hadduu gaaloobo oo gaalnimo ku caddahay qudruun baa loo shardiyaa awood haddaad awood weydo waa sabri intaad awood helayso haddaad laakiin awood u hesho isha loo marmaran maayo nebigu sal allahu calay wasalam wuxuu idhi ismacuu wa atiicuu ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allaahi fiihi burhaan adeeca oo maqla ilaa goorma ilaa aad gaalnimo ka arkaysaan haddaad se gaalnimo aragtaan cad oon muran lahayn oo deliillo u haysataan markaa waxaa yeeli kartaan wixii idin munaasiba awoodi karta sheekhu waa siduu wuxuuhi walaa nadcuu calayhim kuwa daalimiinta ah ma habaarayno walaa nansicu ma siibayno yada min taacatihim oo hadduu jaa'ir yahay in layska sabraaba wanaagsanoo iyo jaa'ir diintii kugu dhaqaya jawrku doono ha sameeye waa in loo sabro wa naraa waxaanu aragnaa taacatahum in la adeeca min taacati illaahi casa wajal ilaahay daacadiisay ka mid tahay fariidatan waa farad maa lam yacmuruu bimacsiya haddaanay macsiya ku farin hadduu macsi ku farin kuudhaha hebelkaa soo dil kaa xoolihiisa qaado waxaad leedahay amarkaaga mid ka weyn baa jira ilaahay baa yidhi ha dilin ilahay baa yidhi xoolaha qaadanin laakiin imka maxaa lagu tarbiyeeya ciidamadan iyo waxan maxaa lagu tarbiyeeya amar baan qabay anigu amar baa lay siiyey dadeyntu duunu baabinaya hadhow wuxuu odhanaya amar baan qabay oo amarka amar ka weyn baa jira oo allahu ku amray ya inaanad cid nafcaan xaq loogu laha inaad disho inaanad dilin marka laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq wanadcu waanu ducaynaynaa lahum iyaga bisalaaxi toosnaani walmucaafa haddii a'immadu jaahiriyiin oo ay dembi ku jiraan waa loo duceeyaa fudayl ibn cayaad baa laga soo raraa imaam axmedna waxaa laga soo raraa low kaana lii dacwatun saalixa lasaraftuha ila sulطaan lianna bisalaaxihi taslixu raciya haddaan duca haysan lahaa ducadaa waxaan ugu ducayn lahaa suldaanka iyo madaxdaan ugu ducayn lahaa maxaa yeelay hagaagga uu hagaago ummadda oo dhan baa ku hagaagta marka maanta xaalku waxa weeye xaal xataa la la'yahay imaam jaa'ira ilaahayna waxaan weydiisanaynaa ilaahay amadaha inoo hagaajiyo kuwa islaam oo diinta inagu dhaqaallah ina siiyo wsala allahuma wslama calaa nabiyina muxamed subxaanaka allahuma